barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkaoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa isniin bisha mayna waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah halabuur ku nool magaalada laascaanood oo ka sheekaynaya waayihiisa jacaylka intan cawsha dabaayo shashada lowga ka toogan badha sheekadu gaadhin sharabtiisa shirsoore shaalka aanu ku saare shukriyay ishufayso
muusigi baa ka baqa Aad iyo- kabakiyara wuxuuna waafajistay waayihiisii jacaylka isaga hayeybu heesii horuu jiray ku da- een, ku dabaqa ku dabaqay sidoo kale oo dhegaystayaal waxaad maqli doontaan kulan lagu qabtay magaalada gaalkacyo oo lagu xusayey maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray dhibaatooyinka haysta dhallinyarada waxaa ugu baaqina dhammaan haddii ahaan dowladda soomaaliya haddii ahaan ururada ka shaqeeya in ay u istaagaan dhallinta soomaaliya magaceeda in la badbaadiyo dhalinteenna waxaa ka daran inta ay sameeyaan inta lagu bahdilo oo wax kasta oo dhaca dhallinta xaggeeda ayaa loo leexiyaa
dhinaca heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
dhoof jacaylu daranaa allahayuu u daranaa dhoof jacaylu daranaa maygu dhegay anigu maygu dhegay mayla dhacay mala dhacay Ah, ah, ah, warba turtuurmaayo waa waaw sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida
weeraro ay kooxda daacish maalintii axadda ay shalay ka geysatay guud ahaan dalka ciraaq ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof in ka badan toddobaatan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray weerarka ugu darnaa kaasoo ay mas-uuliyaddiisa kooxdu sheegatay ayaa waxaa lagu qaaday warshad shidaal oo ay maamulkeeda dowladda gacanta ku hayso oo ku dhow magaalada baqdaad waxaa ku dhintay ugu yaraan afar iyo toban qof waxaana ku dhaawacantay toddoba iyo labaatan qof oo kale sida ay sheegeen saraakiisha dalka ciraaq aasaasaha shabakadda facebook mark zuckerberg ayaa qorsheynaya in uu kulan la yeesho qaar ka mid a hogaamiyaasha aragtiyaha muxaafidka ah xambaarsan isaga oo kala hadli doona eedo la xidhiidha in shabakadda facebook aanay xagga hore soo gelinin wararka la xidhiidha aragtiyaha midigta fog malaayiin qof ayaa shabakadda facebook ka akhrista mowduucyada xagga hore lasoo dhigo laakiin qaar ka mida dadka taageera xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa walaac xoogan ka qaba in nooc kasta oo faafreeb ah ay saameyn ku yeelan karto codbixiyaasha ka hor inta aan la gaadhin doorashada guud ee maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan abwaan shiine maxamed cawad waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool ismaaciil oo magaalada laascaanood waxaana uu si weyn eh, u jecel yahay dhallinyaradaasi waxa uu ku- dhallinyarada ayaa aada u jecel waxa uu ku madadaaliyaa een, heese uu isagu la yimid oo uu sida tii haddaan maqlayn oo kale ereyo hore u jiray intuu bedelo hees hore u jirtay laxankeeduu qaatay marka dee waxba ka wanaagsan waxaad moodaaba codkeedii iyo wixeedoo dhan inuu keenay wixii oo dhan buu keenay marka ereyada isaga uu rabay ee weliban anigu isaga malaha dareenkiisa ka turjumayuu qaatay uu anigu saartay.
weliba caasho waxaan iskaga jecelahay marka geed hoosta la iska fadhiisto ee hees bilaa music ah oo cod qof cod qurux badan uu iska qaadayo ee dhallinyaraduna kaaga jiibinayso ee sacabka iyo magaranaysa oo meelaha wa- oo weliba markay dhalinyaradu meelaha fadhiyaan barqadii oo kale oo midba heesta ku taagan intuu soo tuuro tawaka ah ee Wa- shacala wa- ah halkaan dhihi jirna waa waa in la isbareejeeyaa ee shacala welibana dee aroosyada miyiganaa kugu daree ha iyaga horta waxaa jira eh, nin baa bakoorad loo dhiibay caskari baa la idhaha hay bakoorad bakoorad Ay.
ama ul hay ninkaasi dadku dhex joogaa marba qof buu tilmaamaya ayo waxuu ku leeyahay hadda aday ku soo gaartay aday ku soo gaadhay Ay, marka inta badan qofka reer miyiga ay hal heesuu isku furto wuu u yaqaanaa ay, deedna heestaa sixnina waa loo tumayaa Ay.
dharan dharan waa mi- Halka- waa miyiga waa miyiga Ay.
aroosyadoo kale inta badan deedna isfuraa lagu odhanaya Waa gar- halkaasaa soo istaaga habeenkaasoo dhan sida loo qaraaxaysanay qofka ama cod wanaagsanow ama cod xumow haddii masraxa lagu soo istaajiyo ay, qof kale heesiya aduu ku dalbanaya waa gartay ismaaciilow sheekadaas sheeka iga raacday weli inta lagu xujeeyo su-aal lagu weydiiyo saad sheegta bakoorada ma jirin laakiin inta lagu xujeeyo lagu idhaahdo "Ee, su-aashaas ka jawaab markaad ka jawaabi weydo isfuro ma lagu yiri hees kugu taagneed ma soo tuurta niyo xaggaasaanaan isku wana aniga horta xujooyinka igu badan lahaa
heesaha mararka qaar waa la isku furtaa anaa isku furto hadda ka hor laakiin waa sheeko dheer wariyaha v o a magaalada laascaanood ayaa la kulmay shiine waxaana uga waramay waayihiisa jacaylka magacayga walaal waxaa weeye een, shiile maxamed cawad dhoofe waxaana joogaa laascanood aad iyo aad baad umahadsan tahay Een, waxyaalaha ilaahay hibadiisa iyo waxa ka mid a heeso badan oo fanaanibo waa beriyay lahaayeen baan wax ka bedelay heesaha dee hablo badanoo isjeclaanana way jiraan ceergaabo ku nool boosaaso ku nool ee hargeyso ku nool bulco jooga Een, heesa aan iyaga u diray baa jira kuwa ay iga soo jawaabeen baa jira maaragtay dhallinyaradu aad bay kuu jeceshahay oo aad bay kuu soo dhoweeyaan bal ka waran waxyaabaha qisooyinka yaabka kale ee sheekooyinka kugu qosolka badan ee dhallinyarada kugu xiisogeliya dhallinyaradu aad bay ii- ii ii taageeraan een, laascaanood ku nool boqol kiiba boqol dhallinyaro badan baa tidhaahdaa haddii aad si fankaaga halka ka sii wadi lahayd waxyaalo badan baa ku hirgeli lahaa marka maxaad caan ku tahay waxaan caan ku ahay een, een, een, haddii heeso badan oo aan leeyahay la i weydiiyo sida aan ugu luuqaynayo sida aan u qaadayo si qeybaha majaa- majaajirada baa ka mid ah waa gartay bal ka soo qaad een, tusaale ahaan heesa adigu leedahay ma jiraan oo aad bedelato adigu aad iska leedahay aad iyo aad aad iyo aad heeso uu fanaan hore qaadi jiray oo la odhan jiray cabdi haliil warsame waxbaan ka bedeshay oo een, hees aan anugu iska leeyahay baa ka mid ah een, if iyo akhro oo taqaano heesaha if iyo akhro waa gartay marka waxaan rabnaa heestii oo dhammaystiran bal een, abawaanshiina noogu dhufo dad badanna waa ku dhegaysanayaan oo daafaha caalamka kaa dhegaysanaya een, gaar ahaan dhallinyarada meel kasta ay joogaan maxaad leedahay intan cawsha dabaayo shashada lowga ka toogan badha sheekadu gaadhin sharabtiisa shirsoore shaalka aanu ku saare shukriyey ishufayso waa ka mid ah heesaha kale oo aan bedishay waa gabadh een go- ergaabo ku nool oo aan jecelahay gabadha aad baan u jecelahay gabadha alaankaa cidima guursan waxayna joogta halkaa in ilaahay ugu beegana de waan rajaynaya cabdi gabadha dee een, heesaha waxaa laysu hayaa galbeed iyo iyo iyo iyo beriba waa laysu hayaa gabadha dee beri anaa kasoo jeedo oo gabadha jecel iyaduna galbeed bay kasoo jeedaa cabdow gabadha nin cuud badan haya oo baadiyo jooga iyana ay dee magaalada ku nooshahay dee gobolka sanaag waad garanaysaa baan rabaa inaan la hadlo gabadha oo dee soo jiito deedna hees baan gabadha u bilaabay waxaan ku wiri dadabkiyo wacanaaye ilamahadibi qarax weerartii dacaarood dhancuudaajiyaaye waan gabadhi ku leeyahay marka way soo jawaabtay gabadha waxay ugu tiri haddii aan dulmari karaayo dadabka ilamahadibi qarax weerartii dacaarood dabbaan suri lahaaye kamii bay u gubtay way bacsan halkii baan gabadhii dee la ficil baraya bay ugu jiray waa ka soo daba qaatay moogta waxaan ku ihi gabadhii meelaan duulis lagu gaadhin iyo daraygii cakaran ka dawaafayaaye baan ku ihi gabadhii meelaan duulis lagu gaadhin iyo daraygii cakaran ka dawaafayaaye waa meesha soomaalidu tirahdo wel jiraa cakaaro iman soo garaysa heesanaaba iskale anaa iska le heestaa efiya akhraan habeenka haddii qaab badan baan cunayo habeenka anaa saa usoo jiitay heestaa Een, gabadhii een, akhbaar dambe oo oo ay soo jawaabtay oo hees waa gartay waxaa heeso badan baad qaaday shiine heesaha ugu qiirada badan ee xusuusta ku geliya kuweebaa ka mid ah aad samaysay heesaha xusuusta geliya waxaa ka mid ah hees aan jeclahay oo layihahdo magaceeda waxaa layihahdaa heestaa aad baana u taageeraa heestaa moogtahay haddaan kuu qaadayaa heestaas beejka horeen ka gelayaa moogtahay hadda ma dhammaystiri karo laakiin dee naaxiyad ahaan waan samaystay moogtahay marka heesta waxaa layaa warmoog gabadhaan jeclahay oo warmoog layihahdo baan heesta kusoo halqabsanayaa markaa marka hore gabadha way iga carabto markii dambe baan nafsii keeno waxay ku leedahay ee dee aan isguursanay xaggan isugu nimaadnaa anna waxaan ku nidhaa dee markii aad lunday ee anna aan ku doonayey ubaxuna ku saaraa dee waadiga iga cararayay ama wado kuma hayaan leeyaho waan iska celinaya ama gabadha dib baanu reebaya war mooge adduunyadu malin kaliya maaho waa silsilad wareegte waagii guduutiyo gabalkii dhacayana ninba waayihiisa leh watuu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila halaa dhigahani wacaado anaa wehel kumoodo adna waran afweyn baad iga taagtay wadnaa weji ima aad dhigan waajibkaana maahe weji ima aad dhigan waajibkaana weeyaan inay wadhi ku raacdee maxaad iga filaysa weji iimaad dhigan waajibkaaga weeye inay wadi cala wuu naga tumay abwaan baabaan ugu yeeraynaa waa Welibanaan.
shiire maxamed cawad laba qayboodoo kala haray qaybo kala haray uu kaga sheekaynayo dee waayo kala duwan jacaylku dhuma gundagel si kala iyo laaba oo furan waayihiisa ismaaciila weliba inta badan dadka soomaalida kuma badna inay waayahooda ka sheekeeyaan waxay jecel yihiin uu qof kale ka sheekeeyo meelaha la wadwado laakiin inay si toos uga hadlaan way welibana jirtaa ilaa laakiin maga- abwaanka il- ilaa magaaladeedii buu gaadhay ilaa ceergaa buu gaadhay ilaa boosaasu yidhi baa laga kala jira hayo marka erga e- erg- erguu dirsanaya ma weliba lagu yaacsanya misaal qof ma intaas isku maray waa lagu fara badan yahay
abwaan shiire maxamed cawad dhoofe ayuu ahaa wariyaha v o a magaalada laascaanood ayuu ugu waramayay cabdikariin olol
magaalada gaalkacyo waxaa lagu qabtay kulan lagu xusayey maalinta dhallinyarada soomaaliyeed maalintii shalay ahayd waxaana diiradda lagu saaray dhibaatooyinka haysta dhallinyarada wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabihii laga hadlay
munaasibadahan oo lagu xusiyey dhallinyaradii dhaqdhaqaaqa xurnimadoonka soomaaliyeed ee s y l ayaa lagu kala qabtay labada gebi ee gaalkacyo iyadoo ay ka qayb galeen qaybaha dhallinyarada gobolka mudug iyo mas-uuliyiin dhallinyarada ayaa goobihii loogu qabtay xuska s y l oo waxa waaye jooggu ay uga sheekeeyeen saddex iyo tobankii dhallinyarada ahaa iyo kaalintii ay bulshada soomaaliyeed ku dhex lahaayeen iyo dhallinta maanta sida ay uga gaabiyeen doorkii looga fadhiyey gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee puntland jacfar yuusuf cabdalle oo ka qayb galay xaflad ka dhacday waqooyi gaalkacyo ayaa ka sheekeeyey marxaladaha dhallinyarada gaar ahaan oo kuwa dalalka qurbaha gaaray iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin Een, waxaa ognahay dhallinyarada soomaaliyeed inay tahriibeen Een, waxaa igu maqaalo ah ama aan dhallinyaro fara badan aan kala sheekaystay een, dhallinyaradii tahriibtay ee jooga yurub ay ku dhiban yihiin dhibaatooyin fara badanna ay mataqaanaa ka haystaan qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad ku haminaysaan dhallinyarada noocaas ah ee dhibaatada intaa la eg haysta ee halkaa jooga ee is soo sawiraya sawiro soo gelaya inaad is leedihiin ee nolol bay ku nool yihiin fardowso oo ka mid ahayd dhallinyaradii xuska s y l ee ka qayb gashay ayaa sababaha da'yarta ku kallifaysa in dalka dibaddiisa ay u baqoolaan ka sheekaysay
dhallinta soomaaliya maxay waddanka uga qaxayaan qaarkood waxay ku andacoonayaan shaqo la'aan baa waddan ka jirta ee, waxbarasho la'aan baa ka jirta dhaqaalo yari baa ka jirta marka waxaa la rabaa innagu inaynu bal dhaqaalaha iyo waddanka wuxuu leeyahay oo ee, baddi baan leenahay beerihii baan leenahay meel kastaan leenahay waa in annagu keenna ugu yar xataa u noqdaa kuwaan isha dharka warwareejiya xataa kuwaan ee, dhar oo ayna abuurano shaqooyin yaryar si aan u gaarno shaqooyin waaweyn laakiin dhallinyartanu maanta waxay rabaan kulli mid kasta inuu xafiis iyo kasoo toos iyo kasoo fadhiisto uu shaqo hoose uusan qaban uu rabo inuu fadhiisto xafiis uu rabo inuu fadhiisto wasaarad oo uu rabo inuu hay'ad ka shaqeeyo taas waxaan u leeyahay inay noo suurtagelaynin maymuun cali nuur geefane gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug oo iyana ka qayb gashay oo kulan ka dhacay gaalkacyo ayaa dhallinyaradii kulanka u jeedisay kelmado dhiiragelina dhallinyaroo qabyaalada ka gudba horumarka u gudba saddexii tobankii aswaxay waxay ahaayeen labaatan iyo sideed jira ugu da'weynaa waa maqlayseen taariikhdoodii qabiil ma ahayn baay iyo bukool iyo mudug iyo waxay isaga yimaadeen waddanka soomaaliya cirifteeda waxaa rabaa inaad ina dhabarkataaba ku wada shaqaynina iyo qabiil midnimo iyo soomaalinimo inaad ku shaqaysaan Ee, muhiimadda laydin farayaa waa guubaabo agaasimaha wasaaradda dhallinyarada galmudug cumar cabdi maxamed ayaa ka sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed waxaana diyaar u tahay wasaaraddu oo diyaar garaysay mar hore inay dhalinta oga shaqeysa sidii horumar ay u gaari lahaayeen inay ka shaqeyso dhalinteenu inay ka baaqdaan tahriibka oo ayse ku dhammaan badaha dalalka shisheeye waxaan dhalinteena fahansiinay inay dalkooda ku dhaqdaan oo kuna dhintaan aysan meel kale u tahriibin dhibna aysan u marin waxaa sidoo kale diyaar u nahay dhalinteena inaan ka badbaadino ka mid ahaanshaha kooxaha xagjiriinta oo ay dadkeena ku dhammaateeyaan waxaan leenahay dhalinteenna hooyada ha u horseedin inay oyso ee dhalinteennu sidoo kale waxaa ugu baaqina dhammaan haddii ahaan dowladda soomaaliya haddii ahaan lahay ururada ka shaqeeya in ay u istaagaan dhalinta soomaaliya magaceeda in la badbaadiyo dhalinteenna waxaa ka daran inta ay sameeyaan inta lagu bahdilo oo wax kasta oo dhaca dhalinta xaggeeda ayaa loo leexiyaa sidoo kale waxaa arrinta aan ka hadlayo waxay tahay dhalinta laba kun lix iyo tobanaa la joogaa wax doora kuma lahaa ururkii haweenka waxaa la siiyey ee soddon laakiin dhalinta lama xusin wax dhalintuna boqolkiiba toddobaatan ay dadkan ka tahay waxaa soo jeedinaynaa laba kun lix iyo toban dhalintu inay si buuxda uga qayb qaadato kulamadii lagu maamuusayay saddex iyo tobankii aswael ayaa intooda badan qaybihii dhallinyarada lagu xasuusiyey xaalkii dhallinyaradii hore iyo da-yarta maanta joogta farqiga u dhexeeya waxaana sidoo kale maanta aada looga sheekeeyey dhibaatada tahriibka iyo mashaqadii ugu dambeysay oo ku dhowaad laba boqol oo soomaali ah ay ku geeriyoodeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
cabdiwaaxid macalin isaaq iyo warbixintaas u gaalkacyo inooga soo diray caashayda intaas kaga nimaadno dhinacii sugaanta cabaaradan ba lagaa filaya haye cod aan goor dhoweyd dhegeystayaasha maqashiina ismaaciilow haye da codkii de sidaa hallaasiga ahaa adba liicliicaya haye ee xaawakiin dhoof jacayl dhoof jacayl marka la dhoofo iyo jacaylka dhib weyn baa kala dhex dhoofna waa laga sheekeynayey jacaylna waa laga sheekeeyey jacaylna waa laga marka sheekeynayey jacaylka marka uu marka dhoofo- labadaba la isku laadhay jacaylka marka uu dhoofo ama laga dhoofo Haye.
dhibtiisa way badan taha lyiri Haye.
siyaabo kala duwanna waa looga haysay xaawakiin mid ka mida noo haysaa heesahaasi
dhoof jacayl u daranaa lahayuu u daranaa dhoof jacayl u daranaa dhoof jacayl u daranaa lahayuu u daranaa dhoof jacayl u daranaa maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeyeyla maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeyeyla dhana ima dhaafine dhuh iyo lafdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhex yaala dhana ima dhaafine dhuh iyo lafdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhex yaala waxaan dhurayaa
anigu maigu dhegay iyo aniga maigu dhegay ismaaciil af soomaaliga marka marba dhinac loo qaado adaa dee dugsiga macalinka ahaaye noo kala fasir looma dhame anigu marka la yidhaahdo iyo He.
marka aniga la yidhaahdo haye maxay ku kala duwan yihiin?
waxay u baahantahay macalimiinta naxwaha loo dhiibo Way, afka ad- ad- soomaaliga adiga intaad ka og tahay
anigu marka anigu iyo aniga ima kala duwana haye oo hadba saad u dhigto haye iyo saad u taqaano iyo lahjadda ay ku xiran tahay waxaan filayaa uun de waxay ku kala duwan yihiin uun weedha loo isticmaalayo ay oo marra dee lahaansho marra waxay tilmaamaysaa eh, sidii caadiga ahayd oo anigoo kale aniga een, marra Ani- waxa adigu samaysay anigaa saa ir anigaa saa yeer anaa saayidhi anaa saa sameeyey anaa Ay.
magarasa ase pronoun af Ay.
ingiriisita magacuyaal oo kale ay marra waxay tilmaamaysaa ase een, qof ay tilmaamaysaa oo kale.
anigu anigu marka la leeyahay ha anigu oo kale marka waa marka wax lagugu sameeyo marka saasaan filayaa inkastoo macallimiintii naxwuhu waa ay Wa- ay waa hawl dheer idaa jaabaa dhegaysan doono isaga afka soomaaliga loo daayey waa tahay inta la midka ah dhoof caashaqa waa dhoof jacayl ayay ahayd xaawakiin ayaa ku luuqaynaysay weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o ismaciil maxaa noo xiga dhinaca ciyaaraha aada loo sugayaa axmed cali sheekh ayaa haatana aynu dhegeystayaasha kusoo dhaweynaynaa oo xubinta ciyaara inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawna horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa shalay xaqiijisay in ay u muuqato in ay ku soo bixi doonto kaalinta afraad ee horyaalkaasi si ay uga qayb gasho koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda naadiga man city ayaa waxay barbardhac gool iyo goolah la gashay kooxda swense city oo ay garoonkeeda liberty stadium kula ciyaartay man city waxay iminka saddex dhibcood ka horraysaa kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee manchester united oo kulankeedii shalay uu dhinaca amniga darteed u baaqday manchester united waxaa looga baahan yahay inay badiso kulankaasi islamarkaana ay ku badiso sagaal iyo toban gool iyo waxba si ay man city ugala baxdo kaalinta afraad taasi u muuqata waxaan dhici doonin kooxda man city ayaa goolal ilaa siddeed iyo toban ah dhinaca farqiga goolasha waxay ka horraysaa kooxda manchester united dhinaca kalena kulamadii kale ee dhacay kooxda arsenal ayaa waxa ay xaqiijisay in naadiga tottenham ay kala baxday kaalinta labaad kadib markii afar gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga aston villa kooxda tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxaa shan iyo hal ku garaacday naadiga newcastle oo ay u safartay naadiga chelsea waxay barbardhac la dhaafi weysay hal iyo hal ah kooxda leicester city oo horyaalka ku guulaysatay everton oo ceerisay macalin roberto martinezna waxay saddex iyo ibir kaga adkaatay naadiga norwich city kooxda southampton ayaa afar iyo hal ku garaacday naadiga crystal palace stoke city oo martigelisay kooxda west hamna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay laba gool iyo gool kooxda watford waxa ay laba iyo laba la dhaaf weysay naadiga sunderland halka west bromwich albion iyo liverpoolna ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda man united oo martigelin lahayd naadiga bournemouth ayaa ciyaartoodii waxay u baaqatay kadib markii aalad laga shakiye lagu arkay garoonka kooxdaasi taasi oo laga cabsaday in ay tahay waxyaabaha qarxa si kastaba waxaa markii dambe la ogaaday in aaladaasi ay ahayd mid ay ka tageen oo markaasi tijaabo dhinaca amniga ah ka samaynaysa garoonka old trafford toddobaadkii lasoo dhaafay duqa magaalada manchester ayaa waxa uu ku baaqay in baaritaan buuxo lagu sameeyo sababtii keentay in aaladaasi meesha looga tago taasi oo baajisay ciyaartii kooxda man united iyo naadiga bournemouth oo iminka la qorsheeyey in ay dhacdo maalinta talaadada ah dhinaca wararka ciyaarahana macalinka xulka qaranka ingiriiska roy hodgson ayaa lagu wadaa in maanta uu ku dhawaaqo ka ciyaartooy ee xulka qaranka ingiriiska u matalaysa koobka qaramada qaaradda yurub ee bisha soo socota ka dhacaya dalka faransiiska macalin hodgson ayaa lagu waday in uu ku dhawaaqo ciyaartooydiisa kii bishan mey hase yeeshee waxa uu dib u dhigay ilaa uu ka dhammaado horyaalka premier leaga oo shalay lasoo gabagabeeyey xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa ayaa dhammaan kooxood ee ka qaybgelaya tartankaasi ka doonaya in ciyaartooydooda ay shaaciyaan ka hor soddon iyo kooda bisha mey oo aynu ku jirno xulka qaranka ingiriiska waxay ciyaaro saaxiibtinimo la ciyaari doonaan dalalka turkiga austraaliya iyo portugal kahor intaysan ciyaarahan bilaaban waxaa la xaqiijiyey in dani wolberg iyo alex oxley jemberin oo labaduba ka tirsan kooxda arsenal inaysan ku jiri doonin maadaama ay dhaawac qabaan ugu dambayntiina kooxda yuventus ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga real madrid kadib marka uu dhammaado koobka horyaalada qaaradda yurub ciyaartiisa finalka waxaana ay ka wada hadli doonaan mustaqbalka ciyaaryahan albaro morata oo ka tirsan kooxda yuventus kooxda real madrid ayaa waxa ay haysataa ikhtiyaar ciyaaryahankaasi oo markii hore ayada u ciyaari jiray ay dib ugala wareegi karto naadiga yuventus haddii ay bixiso soddon milyan oo lacagta yuuraha ah kooxda real madrid waxaa wararku ay sheegayaan inay doonayso in ciyaaryahankaasi ay dib u iibsato kadibna ay kasii iibiso kooxo kale oo ka dhisan horyaalka premier leaga oo lacag aad u badan ku doonaya si halkaasi ay faa'iido uga hesho xubintii cayaarahana waa naga intaas
cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay xubinta cayaaraha ayuu nala socodsiinayay welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a meelaan joogaba adigay muuqdee midabkaaga codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbiya heesta meeday meeday markana nala dhegeysto
aday muuqdo midabkaagay hormaraaye meelan joogaaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydho musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti ku tehay moogan aday magan iyo marti ku tehay moogan maskaxdii la tagtay meeday mooyine meeday meeday kama maarmi kare meeday mooyine meeday meeday meeday mahaye meeday way maankaade meeday meeday mahaye meeday way maankaade meeday mayay subaxo meel ku hooriyo mareer ubaxii baan ku moode
heestaasina waxay gebagabo u tahay cod idaacaddayadii duhurnimo caashe cuud anoo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere ayaa idinla socodsiinayo dhinaca farsamada inoo joogay tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
mayay subaxo meel ku hooriyo mareer ubaxii baan ku moode haddaad maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madowde amar waddu maroon kuma taala amar mahiranke mar waddu maroon kuma taala amar mahiranke
This program has come to you from the Voice of America, Washington.